aad baan ugu mahad celinayaa labada guddoomiye iyo labada guddoomiye ku-xigeen gobolka oo aada noola shaqeeyey anagu ma aan arkin guddoomiyaha gobolka ma aqaan wuxuu nagu qoonsaday kalama shaqaynin ma aqaan kulley madaxweyne waaran aan weydiin doonaa sababta noola shaqayn waayo dabcan eedana isaga xaggiisa laga yaabaa inay ka imaanayso waa noola sheegay arrintaas waa la kulanay maalintii hore soo dhaweynta in shacabka ee fara badan eerboorka lagu soo dhaweeyeen isaga lama huus jirin markii aan tagnay xaruntiisa aan tagnay shirka jiraayo xaruntiisa lagu qabtay laguma soo bixin markii muxuu ahaa arrintaas dacdina waan u yeernay waa noo yimid waa ka cudur daartay raaligareen buu ka bixiyey waxay ka dambeyseen haddana lama shaqeynin ana anaga gudoomiyadooda lama xisaabtano lamana muxuu ahaa umana tegin inaan la xisaabtano laakiin madaxweyne waaran markuu anas aragna analasaas kama xisaabtamayna waxa haba yaraatee colaada oo soo cusboonan ilaahbaan kamagan galno dadkaas waa heshiiyeen waana been aansan iyo raal dhaheen oo asdoonayo dadkaas hadda kadib isku diray